barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado xbaatanka february sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh afrikada barina waa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyaro baranaysa suugaanta iyo luuqadda soomaaliga oo ku soo badanaysa magaalada muqdisho
hadda anaga xaaladda aan ku sugannaha ama waqtiga la joogo soomaali ahaan iyo dhallinyaro ahaan waxaad moodaa inaan joogno waqtiga ugu fiicneed ama ugu rajada fiicneed ama ugu niyadda fiicneed oo ay dhalintu dadaalayso ay akhrin badan sameeyayso ay qoraallo badan sameeyaan tayo iyo wax un waxbaa layska tirshaa laakiin dhib mala taasoo waa laysaga tegi doonaa laakiin waxaad moodaa hadda inay wax walba yihiin meel fiican joogaan oo meel qurux badan ay yaalaan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gabar dhalinyaro ah oo magaalada gaalkacyo kusoo bandhigtay ubaxyo kala gedisan oo iyadu gacanteeda ku samaysay
qodobo kale iyo ciyaaro ayaa sidoo kale maqli doontaan balse markan waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
michael cohen oo ahaa qareen waqti dheer la shaqaynaya madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa maanta talaadaha hortegaya guddiga sirdoonka senadka si su-aalo uga jawaabo kaasoo saddex maalin socon doona guddoomiyaha guddigaasi richard power ayaa sheegay inaysan jiri doonin su-aalo xadidan oo aan la weydiin doonin cohen waxa uu richard sheegay in kulankaasi jawaabaha ay ahaan doonaan kuwo irdaha u laaban oo gaar ah sidoo kale cohen ayaa hortegi doona khamiista guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada waxayna labada guddiba ay weydiin doonaan cohen su-aalo la xiriira wixii dhex maray guddiga doorashada trump ee iyo dowladda ruushka
indiya ayaa sheegtay in ay duqaysay xero ay kooxda mintidiinta kashmiir ee jeish moxamed ku leedahay gudaha dalka bakistan kooxdan ayaa dhowaan sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin baabuur ahaa oo laba toddobaad ka hor lala beegsaday ciidamada sida militariga u tababaran ee qeybta kashmiir ay indiya ka maamusho qaraxaasi waxaa lagu dilay afartan askari xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda indiya vijey gokhel ayaa weerarkan ku qeexa mid ka hortag ah oo ka dhashay xog sirdoon oo uu sheegay in la helay taasi oo muujinaysa in kooxda jeish moxamed ay qorsheynaysay weerar kale oo ismiidaamin ah oo ay ka fuliso gudaha indiya gookheyl ayaa sheegay in indiya ay u qaaday tallaabadan si ay u badbaadiso dhibaato soo gaarta shacabka duqeymahan oo indiya ay sheegtay in lagu dilay mintidiin badan ayaa la rumaysan yahay inay kasii dari doonaan xiisadda ka dhex ogan labada dal ee nukliyarka ku hubaysan ee indiya iyo bakistan
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a toddobaadkii hore waxaa meelo badan oo dalka ka mid a laga xusay maalinta afka hooyo waxaana xilligan jirta in dhallinyaro badan ay kusoo biirayaan naadiyada akhriska iyo qoraalka afka soomaaliga haddaba maxay tahay sababta ugu weyn ee dhallinyaradaasi ku qaadaysa inay naadiyada ku biiraan wariyaha v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulaahi ayaa arrimahaasi ka horeysay cabduqaadir axmed jubba oo ah hal abuure daayar iyo qoraa-intuba
hadda anaga xaaladda aan ku sugannaha ama waqtiga la joogo soomaali ahaan iyo dhallinyaro ahaan waxaad moodaa inaan joogno waqtiga ugu fiicneed ama ugu rajada fiicneed ama ugu niyadda fiicneed oo ay dhalintu dadaalayso ay akhrin badan sameeyayso ay qoraallo badan sameeyaan tayo iyo wax un waxbaa layska tirshaa laakiin dhib mala taasoo waa laysaga tegi doonaa laakiin waxaad moodaa hadda inay wax walba yihiin meel fiican joogaan oo meel qurux badan ay yaalaan
dhallinyaro badanaan aragnaa hablo iyo iyo iyo iyo wiilalba waxbayna qorayaan xagee ka socotaa dhiirigelintan xoogan waxaad moodaa inuu kacdoon jiro
qoraalka horta cabdiqaadiro waxaan u kala saaraynaa laba waaye qofna waa laablakac waaye qofna qof sameeyey raadin iyo dadaal badan sameeyo wax badan akhriyo wax badan raadiyo maalinba qayb qayb qayb qayb soo qaato kadib yani buug ka soo saara way jirtaa dad yacni isaga waxa la yihahdo dameer dameer dhahan raac la dhihi jira ama waa la aroray ka daba fula oo hadda halka loo dhaan taga aan la fahansanin waxbaa la qora iska qor kuwa iska jiraan suurtagal laakiin inta badan dhalintu dad dadaalayo akhrin badan sameeyo dadaal badan sameeyo kadib halkaas buug kasoo saarana way jiraan qayb yacni sababta buuggiisa xitaa haddaad wax ka weydiisa aan waxba badan kala socono way jiraan hadda waxaa moodaa yaa wax qori kara hadda maba taagnin waxay taagantaa keliya yaa wax tayale yaa soo bandhigi kara wax tayale yaa qori kara dhalintuna hadda waxaa mood marka tababarra iyo afka iyo dhaqanka markii la qabto magaalada muqdishoka marka lagu qabto oo kaleeto in aada loo soo buux dhaafiyo aada loo yimaado oo dadka xoogaha camaamada afka inuu iyo qoraalka inuu meel fiican joogo laakiin markay noqoto akhrintii ninka qoraaga wuxuu ka fikiraya haddaad buug qorto horta buuggii qoraalkiisa iyo dhaqaalihiisii waqtigiisu iska dhib badan haddana waxaa moodaa markuu qofkii buuggii qoro haddana akhrintiisii markuu qofka buugga la akhriyo anagu soomaali hal dhibaan leenahay dhibkaan leenahay waxay tahay qofka markuu buuggan hadda tusaale qofaa soo qortay buugga aniga waa akhriyaya markaan akhriyo buugga cilad yar hadduu yeesho lagama hadlaayo wax qalad oo daabacad xaggeed ka dhacday yani liskuma cilayn karo laakiin qofkii buugga dad tale mar qaarkood dadka qaarkood ka siisan mahad celinay kaaga timaado dadka qaarkood waxay ku leeyihiin hadda anaba kaa cilmi aqoon badan adiga ima soo dhaliili kartid marka cabdiqaadir waxaad moodaa ha
waxaan arkaynaa hablo badan oo aada maaragtay qoraalkan sheekooyin gaagaaban oo qurux badan oo maaragtay nolosha maanta taabanaysana way ka hadlayeen waxaad leedihiin dabcan academy waxaad sidoo kale leedihiin maaragtay meelo dadku ay ku kulmaan intay la eg tahay naadiga cabdiqaadir hadda muqdisho waxaa ka jiro naadiyo akhriska ka shaqeeya qoraalka ka shaqeeyo oo anigu hadda aan guddoomiye naadiga ka ahay tusaale aniga hadda naadiga akhriska qoraalka helin hayaan la yirahda aan guddoomiye ka ahay marka aada moodo qofka markuu naadiga uu kasoo mid noqdo ama uu soo galo dadku marka hore inaysan waxba fahansinan laga yaabaa laakiin naadiga waaxuu leeyahay waax akhris yaraaduu leeyahay waax kaleeto akhrisuu leeyahay marka waaxihii markay qofka u yimaado oo qofkii waax lagu daro ama akhris ama qoraal lagu daro qofka hata waaxda anaga tusaalahan kaba soo qaad habkan u dhisana waxaa kamid a waxaan leenahay waax oo oo akhris iyo waax qoraalan leenahay qofka isagoon waaxda akhriska soo mar waaxda qoraalka looma gudbiyo oo marka hore waxaa qasab ah inuu qofka wax soo akhriyo qof wax badan qoray ayaa wax badan akhriyey yaa wax badan qori karo oo qofka hadba akhrintiisu intay la eg tahay dadaalkiisa akhrinta ay la eg tahay ayuu wuxuu ka fahmay qoraalkiisana ay ka muuqan doontaa oo markaas waxaan isku dhiirigelinaa faa-iidooyinka iyo qiimaha akhriska uu leeyahay qofka hadduu wax akhriyo kaato inuu deganaansho ka helaayo inuu caafimaadha maskaxiyan uu ku dagaayo inuu yacni fikir badan ama qaladaad badan waxay qalbigiisa waxyaaba maalaayacni u sheegayay inuu ka baxaayo waqtigii maalaayacni kaga dhammaan jiro kaato inuu kaga gudbaayo oo waqtigiisna uu cilmi aqoon wax uu korsaayo qofka akhriskan soo marsiina markuu akhriska waaxda akhriska uu kasoo mid noqo muddo saddex bil uu soo joogo yaa kadib waxaa kale dan loo sii gudbay marka hadda hadda barnaamijka waxaa moodaa akhrinta way fiicanta naadiyadu waxay sameeyaan barnaamijyo la yihahdo akhris wadraad waxa yihahda la sameeyaa waa la isku wada yimaadaa buugaga la isku dhiibaa waa la akhriyaa qofka akhrintiisu ay fiicantaho dadaalkiisa iyo fahamkiisu marka intuu wax akhriyo fahanna ka bixin karo waxaa la siiya xataa marna la siiya la guddoonsiiyaa adiga howla noocaasaan qaban waxaasaa un marka qaarkood la sameeyaa hadda marka waxaa moodaa akhrintu markaad waxaa soo socota koox aada u akhri taqaana afka soomaaliga qoraal walba qoran si dhaqsaa degdegsimo badan ha ustaad waa tii hadda aad dhehaysa afka kusoo dhufayso xagga gabdhaha horta anigu marka hadda aad fiirsato magaalaan joognaa inkastoo soomaalida dhan aan xogteedii wadahayn hadda muqdishoka markaa fiirsato dadka ugu badan ee niyadda iyo akhriska ugu badan socda ama buugaagta ugu badan hadda noo yaala xataa iisoo akhri iisoo fir magaca igu soo bixi laleeyahay waa gabdha oo badan gabdhaha waxaa moodaa inay afkii hooyo xaggiisa ay ku dadaalayaan haddaad ogaan jirta in guddigii afka soomaaliga soo qoray dadkii afka kusoo dadaalay ee xoogaa haweenka ku yaraayeen maanta haween xoog leh soo socda haween qurux badan tiro badan oo xoog leh qoraalkoodana uu fiican yahay yaa soo socda waxaadna ku ogaan kartaa haddii qiyaasta awoodda ilahay mar walba dhici doonto laakiin qiyaas waxaad daroosi kartaa oo mal-awaalka aad samayn karta waxaa ka mid ah hadda haween badan wax akhriyaa joogo markastoo kooxdu akhrinteedu badan tahayna mustaqbalka waxaa soo socdo qoraalkooda qurux badan waa soo socda markasta waabata laisku sheego yacni saaxiibka ugu wanaagsan ee qof ibni aadan uu samaysan karo waatay xigmaddu ahayd waa buugga qofka saaxiibka u yeelan kara ugu quruxda ugu fiican buugga waay qofku markastuu akhriskiisu iyo akhrisintiisu ay soo badataba waxaa helaysaa inuu qoraal badan soo oo qurux badan uu soo wado
kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo wareysanayay cabdulqaadir axmed jubba oo ah hal abuuridda yar iyo qoraa markana dhinacii heesaha ayaynu eegeynaa waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka nimcaan hilaac iyo fanaanada asmalof
heesaasi fanaaninta nimcaan hilaac iyo asmaaloof waxaad ka dhegeysanayseen v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan ku guda jirnaa waxaa beryahan soo badanayay gabdhaha leh hal abuurka ee soo bandhigaya wax soo saarka iyo iyagoo gacmahooda ku farsameynaya bashaaro cali xuseen waxa ay barataa waxay wax ka barataa dugsiga sare ee albadar magaalada gaalkacyo waxayna soo saartay ubaxyo kala duwan oo iyadoo ay farsamaysay waxaa la kulmay wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdul waaxid macalin isxaaq ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxa ku dhaliyey inay ubaxyadaasi ay markaasi isku shaandhayso oo ay habayso
bismillaah aad ayaad umahadsantah waan ku dhowahay horta markii ugu horeysay waxaa igu kaliftay inaan sameeyo maalin maalmaha ka mid oo iskoolkayga xalfad ka jirtay ayaa waxaan damcay inaan soo raadsado ubaxyo ama hayraa ka soo qaata sidaad ogtihiinba ubaxyadii walaahi qaar dadku qaarna way diideen waxay igu yidhahdeen waa cusub yihiin suuqaan dalbasho ugu tagnay marka waxaa layidhi halkii xabo waa shan doolar maanta waxay ugu dambeysaa ani waxaan niyadda gashtay inaan hal abuur yeesho aan ubaxyadaas gacanteyda ku sameeyo aan usoo bandhigo bulshada iyo aan xalfad kasta oo iskool ka dhacaysa aan ku qabsado waana ii suurto gashay alxamdulilah shalay iskoolka tartan ka dhacaya ayaad kusoo bandhigtay waxyaabihii aad soo bandhigtay maxay ahaayeen haa sax waxaan soo bandhigay ubaxyo kala nooca kalaradooda kala nooca iyo calanka soomaaliya saanta soomaaliga qaranka oo saddex abaa alxamdulilah iyo hal calan oo galmudug oo ka mid ah maxaad ka samaysaa alaabtaas walaa alaabtan waxaan ka sameeyey buugaagta ay ardadu iska tuuraan baan duhuradiioo kala qaadan jiray waa aan ka sameeyey marka waxay ka kooban yihiin waa buugaag iyo kartoon kartoonka saliidoo kale aan sal uga dhigay iyo koolacaano iyo rinji buufisab waa intaa
ee gabar dhallinyaraa tahay aada u yar weliba ee hamiga noocaana mar dhowaad isku aragtay oo aad farsamadan samayn kartid mise horeyaad isugu ogeyd walaahi mar dhab iskuma arkin hamiga weligay buu ugu jiray inaan hal abuur yeesho hal abuurkii koowaad aan bilaabo uu ii noqday alxamdulilah wuuna ii hirgalay maantana waa kaas waa aan samaystay qalabkayga qalabkan waa aada u qurux badnaa ee qalab nuucyo kala duwanaad soo bandhigtay bal haddaad sharaxaad naga siisid nuucyada iyo sida aad u samaysay
walaahi markii koowaad si nuucyadiisu ay kala duwan yihiin waxaa ka mida rinji guduuda rinji buluga rinji cagaara kala nuuc weeyaan sidaas taantoo kale waxaan u isticmaalay iyadana warqad iyo koolacaano aan ka sameeyey xidigtana warqad baan ka sameeyey koolacaanona oon ku xijiyey kartoon waxaan ka sameeyey oo kale kartin baa aan dhexgeliyo aan uga dhigay inay ku adkaato aan ku sameeyey iyo warqado waana ii suurto gashay alxamdulilah waxay kaloo ka kooban waa warqad buugaag warqada buugta iyo kartoonkan saliidda oo kale aan sal uga dhigay iyo rinjigaas iyo ubax dhexda aan uga dhijiyey aan gacanteeda ku sameeyey isagana aan buug ka sameeyey aan buufiyey ardadii kale ee ee asxaabta aad wada ahaydeen markii ay arkaan qalabkan aad soo bandhigtay sidey kuu dareemeen walaa maasha allah waxay noqdeen qaar dhiirigeliya iyo qaar yidhaahda shaaricle hore u soco horumarkaada iyo horumarka albader usoo jiida iskoolkaada waad ku mahadsan tahay qaar waxay noqdeen yidhaahda kugu daba dayanana insha allah nuucyo kalena noo soo saari doonaa iyo way dhiirigeliya dhiirigelin fiican bay siiyeen farshaxankan ama farsamadan yaad uga dayatay oo aad markii hore ka fiirsatay walaahi marka hore inkastoo aan dad badan aan uga dabadayan waxaan ka arkay youtubekan ka arkay anoo ka daawana maalin maalmaha ka dhimid ah waxaan waa isku dayey maantii koowaad bay iola foolxumaanta maantii labaad baan haddana ku dhiiraday inaad daawado waa aan daawaday in badan bar kugu celcelishay walaa waa ii suurta gashay maantii koowaad waa aan sameeyey hal xabaa foolxumo iga noqdo misna waxaan sida hamigaada halkaan ku reebin haddaaba dadaal intaas kusoo bixisay haddana waa aan ku noqday maasha allah waa ii suurta gashay alxamdulilah maantana waa kaas heerkaas ayaa ka
ma ku hami weyn tahay inaad samaysid ubaxyo kale iyo kuwo kale oo kuwa aad soo bandhigtay ka qurux badan haa maasha allah aad iyo aad ayaa u hami weynaa inaan sameeyo walxa kale oo kartoomo iyo ulal adig ka samaysa sida babisyaasha calanka soomaaliya waad aragtay iyo hidaha iyo dhaqanka sida dhiilahoo kale oo hidaha iyo dhaqanka iyo walxaha waxbarashada oo sida buugta lagu rito kale inaan soo bandhiga jecla insha allah
farshaxankan ma iskoolaad horega baratay mise waa hibe adigu aad ilaahay maskaxdaada ku abuuray maya horay iskool uguma baran waa hibo ilaahay uu siiyey iyo iskuday iyo dadaal badan aan sameeyey iyo dhiirigeli badana waalidiinta iyo walaalada aan ka helay alxamdulilah waa kaas haddana heerkaas buu ii marayaa
mustaqbalka ma jeceshahay marka inaad ku shaqaysatid qalabkan iyo farsamadan aad baratay haa mustaqbalkayga waan jeclahay inaan ku shaqaysto inaan meel ka furto aan magac ula baxo oo soomaaliyada oo dhanna waxaan soomaalida ku dhiirigelinaya inaysan dalban ubaxyo wadamadaas laga keenay ay dalkooda hooyo ubaxyada lagu sameeyey ay iibsadaan waana usoo bandhigi doona kuwan iyo kowa ka qorxoon
gabdhaha kale ee dhallinyarada ah maxaad iyagu dhiirigelinooda soo jeedin lahay gabdhaha soomaaliyeed waxaan dhihi lahaay qof walba hami buu leeyahay hambigiisa ha rumeeyo inaysan ubaxyo soo gadan ay isku dayaan hal abuuradooda iyo inaysan isku mashquulin waxyaabo kale oo ay isku mashquuliyaan hawshooda iyo hal abuurkooda iyo hamigooda waxaan kula dardaarmayaa inaysan ubaxyadan tirada badan iska daayaan oo soo gadayaan oo lacagta uga baxayso ani walaahi wax saas igama bixin alxamdulilah hooyaday aabee baa i garab galay hooyaday nuure axmed cabdulaahi aabahe cali xuseen iyo walaaladay alxamdulilah waana ii suurta gashay walaahi maantay farxadday haysay iyo farxaddii ewel la joogi jira isku mid maa lamana soo koobi karo bulshada gobolka aragtida ee qof dhalinyaro ah oo hal abuur cusub la yimid siday u arkaan ma soo dhaweeyeen oo ma ku soo dhaweeyeen mise waxa ay ku arkaan qof iska ciyaaray walaahi maashalla waa soo dhaweeyeen aad iyo aad baraarujin iyo dhiirigelin waan ka helay bulshada dhammaantood dad way jiraan ku midabta koorayo dhahaya ma waxaan baa wax ka dhiganaysaa markii dambe aad soo saartana ay ku farcayaanoo dhahayaan maanta haddaad iska day lahayd maanta heerkamaada gaari lahayn walaahi maasha allah ilaah baa mahad iska leh bulshada waa i dhiirigeliyeen inta badan macalimiintayda maamulahayga caydiida u horeeyo maasha allah
ugu dambeyntii yaad si gaara ugu mahadcelin lahayd maasha alla si gaar waxaan ugu mahad celinayaa hooyaday nuur axmed cabdulaahi iyo aabahay cali xuseen geedi oo aad iyo aad dhiirigelin iisii jiray iyo macalimiintayda oo ugu horeeya maamulo cidiid allaha barakeeya iyo ardaydeeda qaaligaah oo markastay garab taagna ayagana mar walba waxay ii sheegi jiray dhihi jiray bashaare cali ay bartaas ku ekeen balwad hawshaan guushaad gaarta oo arki doonaaye
waa tahay bashaare cali xuseen aad bay u mahadsantahay waxayna u warramaysay wariyaha v o e cabdiqaadir macalin isxaaq halka waa cabdulwaaxid macalin isxaaq halkaad ka dhegaysanayseena waa v o e dhinacii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa maanta duurkan inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku hormarno kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay wajahaysaa dhaawacyo aad u badan ayada oo la sheegay ilaa toban ciyaaryahan in ay dhaawac ku seegi karaan kulanka arbacada ay la yeelan doonto kooxda crystal balace oo ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda manchester united ayaa ciyaartii ugu dambeysay ay la yeelatay naadiga liverpool axaddii waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahan ander harera juan mata iyo sidoo kale jesse lingard halka ciyaaryahan marcos rashfordna la sheegay inuu dhaawac ku dhammaystay ciyaartaasi oo isagoo oo aan si wanaagsan u ciyaari karin garoonka isaga jiray sidoo kale waxaa hore uga dhaawacnaa nemanya matich antony marcial phil jones mateo dermian iyo antonio valencia kooxda united ayaa tababaraheeda olegana solshire waxa uu sheegay in ay ku qasbanaan doonto in ay adeegsadaan qaar ka mid ah ciyaaryahanada da'da yar ee kooxdaasi si kastaba waxa uu niyad wanaag ka muujiyey in inta badan daafacyada kooxdaasi sida victor lindlof chris smolin iyo eric bayi ay kulligooda caafimaad qabaan oo kulankan ay ka qaybgeli karaan kulamo kale ayaana dhici doona brimier leaga maalinta arbacada ah waxaana ay kooxuhu isku arki doonaan sida tan kooxda cardiff city ayaa waxa ay marsi gelin doontaa waa ciyaarta cardiff city iyo everton waxay dhici doontaa maanta sidoo kale maanta waxaa ciyaari doonaa ama habeen xilliga africa hotsfield town iyo wolves lester iyo brighton oo is arki doonaan kooxda newcastle waxa ay la kulmi doontaa naadiga banley kulamada arbacada dhacayana waxa ay kaliyihiin arsenal ayaa martigelin doontaa kooxda a f c banmouth southampton waxay la kulmi doontaa kooxda fulham ciyaarta ugu adag waxay dhex mari doontaa kooxaha chelsea iyo tottenham oo ka wada dhisan magaalada london liverpool iyo kooxda watford ayaa kulmi doona manchester city iyo westerham manchester unitedna waxay aadi doontaa sida aan horey u sheegnay kooxda crystal balace sidoo kale ciyaar aad u adag ayaa jiri doonta koobka loo yaqaano cooba delray ee dalka spain waana semifinalkiisa ciyaartaasna waxay dhex mari doontaa kooxaha real madrid iyo kooxda barcelona dhinaca kale kooxda chelsea ayaa waxa ay ganaax lacageed oo mushaarka hal toddobaad ah saartay ciyaaryahanka goolka u haya kooxdaasi ee lagu magacaabo keba arizabalaga kadib markii uu diiday in uu ka soo baxo garoonka markii macalin morizio sari uu isku dayay in uu bedelo ciyaartii kooxdaasi looga adkaaday garoonka wembley ee finalka koobka carlin cab oo ay ku guuleysatay kooxda manchester city ciyaaryahankan u dhashay dalka sbain ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta la doonayay in lagu bedelo golhayaha kale ee reer argentiin wili caballero si markaasi uu u qabto ciyaarta u muuqatay in ay rigooryaal laisla tegi doona hase yeeshee ciyaaryahankan ayaa diiday si kastaba waxa uu bixiyey cudurdaan maalintii shalahayd isaga oo sheegay in si qalad loo fahmay habkii uu u diido inuu garoonka ka soo baxo ciyaartaasi ayaa rigooryaashii kooxda mancity waxa ay ku adkaatay afar iyo saddex xubintii ciyaarahana waa naga intaas aad baad mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinayay ciyaaraha halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhinacihii heesaha ayaan mar kale jallaacaynaa codka fanaanka cabduqaadir jubba iyo heestiisa habboon
codka macaan ee cabduqaadir jubba iyo heesta habboon ayaa gebagabo u ah barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxa inuu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sida loogu reeya habboon ku riyaaqayo